wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland maxamed nuur cali ayaa deeq daawo ah gaarsiiyey xoololeyda deegaanka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose wareejinta deeqdan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka buulo xaaji odayaasha dhaqanka iyo xoolo dhaqatada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland maxamed nuur cali ayaa ka waramaya deeqdan daawada ah
runtii sharaf weynay noo tahay maanta inaan soo booqno deegaanka markii koowaadna ma ahan waa marar kale aan nimid si aan ugu kuurgalno xaaladaha ka jira deegaanka siduu wasiirku sheegay insha allah waana ka jawaabi doonaa baahiyaha hindhahayna ku aragnay si deg dega wasaaradda xanaanada xoolaha hawal awal hore markay imaanaysay waxay keentay daawo oo dadka xoolo dhaqatada ama xoololeyda reer buule xaaji loogu talagalay in xoolahooda loogu daweeyo maantana insha allah daawadaana ujeedaana idin wadnaa oo laidinku wareejin doonaa insha allah waaxdii ay caafimaadkaa socota waxaan ka jawaabi doonaa insha allah dhammaan wixii ka quseeya wasaaradda xanaanada xoolaha sida kawaankii in la hormariyo suuqii caanaha la dhiso deegaanka horumarkiisa insha allah wixii nagaga aadan hay-ad ahaan ama dowlad ahaan waa diyaar dhanka kale wafdiga uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada wasiir seeraar ayaa sheegay insha allah baahidaa ka jira markay aan dhegaysanay saraakiisha noo warrameen insha allah wixii si deg dega loogu soo jawaabi doonaa aad baan u mahadsan tihiin waxaan dareensannahay dee qoraxdan dartan aa u taagnaatiin sida u danaynaysaan ee dowladdiina ula shaqaynaysaan marka waxaan marka laydinkugu dhiirigelinaynaa in saraakiisha amniga la shaqaysaan waxaa la yidhahdaa nabada naas la nuuga leh marka nabadda haddaan helno wax kas way imaanayaan insha allah dowladda jubbaland waxay ka howlan tahay sidii deegaankan degmo loogu bedeli lahaa horumar loogu samayn lahaa adeegyada dawliga ana loo bixin lahaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan aad baan u mahadsantihin insha allah deeqdan daawada ayaa ku soo aadaysa xilli dadka xoolo dhaqatada ay baahi weyn u qabeen inay helaan